kuriidmarkii ardayda macadka alqamar iyo ondoordeen ah guddoonka midowda ardayda macadka maxamed cabdiraxmaan maxamed iyo ku-xigeenka zahra mukhtaar axmed iyo weliba magaalada baydhabo lagu qabday munaasabadan iskajarta caleemasaarka iyo xilwareejinta guddoonka cusub ee la doorday munaasabadii weliba ah ku qaybgalay maamulka macadka alqamar waalidiin aqoon-yahano bahda walbarashada arday iyo qaybo shilgadisan ee bulshada magaalada siyo gobro un ku nagdan xafladda xilka iyo kushal wareegeen guddoonka la doorday iyo kii hora waxaana ku mid ay ku qaybgaliyaalka xafladda iyo hadhawaayeen guddoonka iyo ku-xigeensha iyo ona sidoo kale kala dardaarmeen inuu ardayda matalan si daacada nidaamka adeegan islamarkaana la dareeran duruufaha iyo kashaqeeyowka iskiirowka ardayda waalidiinta iyo maamulka iskuulka
xafladdu way bahaaytay xafladda oo xil wareejin eh oo xilka iska wareejaayeen guddoomiyii hore ee midowda alqamar educational academy iyoonay guddoonka cusub oo hata la dooraday wayba lahaa guddoonka oo hata xilka la wareegi hambalyawa lahaa ilaa xilka masiinkaebaya lahaa saasoo kale may kaleen mahadceliyayha guddoonkii hore iyo tiimjiisiyo aan shaqeeyeen muddadii halka sanahaayoo ha shaqeeyeen guddoonka saydi iyo tiimjii wayba iskoolka deersiina amase midowga ardada geysiina meel oo waybu ahaa eed eed ansaraytiya jeysiin guddoonka cusub iyo tiimjiisuna wayba lahaa meelo ku hanaqaada isigana waybu aha shaqo faylyasin ku rajeena maybaan iska koynay oon toolkan quruxda badan ka hadarnay xafladda xilwareejinta iyo caleemasaarka guddoomiyaha midowda ardada ee macadka walbarashada alqamar educational academy saasaata oo xafladda keliya caleemasaar iyo xilwareejin laymee may kale nindheera mahadcelin iyo bogaadin iyo dhiirigelin oonu injeediyaana guddoomiyaha usub iyo tiimshay isaasaata oona u mahadceliyaana guddoomiyii xor iyo tiimjiyoosu qurux badan hanshaqeeyan handhabar adeegan muddo dheer tan kale koley yacni xaflad qalanjibin ma ah waa xaflad halwareejin mayba kula dardaaramay markooran hambalyeeyey oo u mahad celiyey guddoonkii hore ee macad qalqamar educational academy xilka sidiis dhanba mayba waa meertuu guddoonka cusub isigna hadhawaada maylaray qofka markiis xillandhiiba xilqaadi eebqaadi mas-uuliyadaasan saaran maybu ahaa oo bixilna magacow soomaali inta badan maybu ahaa ka faraxaas laakiin xilgeeg walla ka farax mee mas-uuliyada ka saaran dhowri kunkan arday oo dhakadaas macad qalqamar educational academy mas-uuliyad koo saaran qof welba waybu ahaa mas-uuliyada koo saaran marka ini yacni maylaray qofka markiisa cusubi oo xillan magacow waa markiisan ka tala baha badani micnaha iyada may baan ka baahanyaa in la taliyo tankala guddoomiyaha ma erlahay ini micnaha daatooyinka iyo meel hamaraha iskuulkan ini may leerahay guddoomiyihi horaada may leerahay xogta ku qaadata yacni adinan dabka aan baqaado insha allah next year may rajaynaya ini micnaha guddoonkii cusubkooy xeerkan hadda iskuulka roogo xeerku sii sareeya inuu siinko kala wareega guddoomiyaalkii hore ooyona wakhtigiyo ha qaadeen halkisanayo haayan odhanka ka saarna geeka abaalsho iyo wakhtigiyo hana siiyan geeka waxyaabo badan oo isbeddelayo kasheeneen bareefadka oo haddana horumarka la rajeeyan insha allah maybaan tase kale ilaabayan ku dhawaaya guddoomiyaalka oo hata usub ooyoona hata hilka qobdodoon sidee dhanba hoob hilli kiindhiibe eedna wal kiindhiibe reed wali tabarta e dadaal walakalma kiinhaysan insha allah mayban rajeeyane ini oo ada haniinha qarbaha doonta oo adina isbeddel oo kan ku sii fayl iyo horumar yanin rajeeyan insha allah mayba mayba lahaa welcome welcome ha dhawaada gacmo furan ka dhawaada sanadooyinka dambeeya iskuullada iyo jaamacadaha magaalada baydhaba ardayda walkabaradaasya samaystaan guddoon iyo ka midaysiin kaasi oon adeegowa ardayda walkubaradaas iskuullada iyo jaamacadaha magaalada baydhaba islamarkaana ka shaqeeyasa ku jawaabowka duruufaha markaasi ardayda iyo walkabarada hayaanga